iyadoo dhowaanugun roobabkii deyrta ee daadadka wadadiyo saameyn qabeeldhadeen dadka deegaanada koonfur galbeed weybayo rajo xumo eed ondorong iyo hafood saartay beeraleyda gobolka baay cabdinuur maxamed ibraahim weyb waa gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka baay weyba usaraadi arlaadi un ku waramay xaalada beeraleyda iyo weliba sidiiya saameyn inkabeeldhateen daadadka magaale cabdinuur ibraahim maxamed xasan aleere gudoomiyaha galada ururka horumarinta beeraha ee gobolka bay bay cooperative iyo gudoomiyii ahaa alxamdulilah ciidankeen kama hadnaga geeka xafiiska ani boogati heesay oo noo shaqadaan ka jarna shaqa maalmeedkana intan kale su-aaladii horsatay haddii aan ku jawaabo roobabkana ka gubadahayaan soomaaliya dhona saameynka weeldhadan hatana koonfur galbeed hatana siiba khaasatan gobolka bay yaa si zaa-id amay leedahay saameyninka weeldhadi dada ka dhimadi hooley ka baaba-aan beeraleyda walaalay sanadkan dalag iyo hanku hofadi ka baaba-i biyi ku dheh degaynku gubidi bakaarogi oo misgeeda keedka haya inka jari biyi gali wal hata un hirsido ilaahay uu mimle markii beeraha ku baxeen magaaladii ha galeen hatana magaaladii guryaalkii ha galeenba hatana daad ha gali baraka oo hoog leh ku dhihi magaaladun bay dhow dala ka dhammaadi kulley isiisinku wargabtaan datumon iyo dhowr qof ee ka dhamati banaanka beero dad badanaa ka dhamadi horta beero qudaarta haan bay dhow inka daro ada taqriiban ilaa iyo saddex boqol ilaa shan boqol oo beerood oo qudaar ha saarasay magaaladun markiiba kubadata hataa degmooyinka lanqaaday iyo geedka haldhaanta an lahayn kulligiyo zero nagadeen tan bohollana weelay boholla ka fatahday tan oo beero gudi jaran wali waa roobkii octoobar afartiis bilaawday geedka labaatan nofembar eta dareera bii degan dalagii abuurdan gubidi misgeediyo oo bakaaro inka jarano iyo keed inhayti bii galeen marka saameyntaas iyo waalide suuq eed eed suuq eed eed isbedel zaa-id eel ku dareemay may waalay magaalada degni degni in gudub kortoba maleh jididkiya gohon biyoogiya dareeran baabuur mahagalow hataa lan lugtis eh hataa ma awooda lankii lugaaya eroona daada gaaday dhimada marka taqriiban lama bilowda ka dhowna hata macnaha roobkan dareera asmaaciishadina iida ankati sokortee gaalowti misgeediya gaalowti digirtiya gaalowti welwelbaba male marka dadkii oo danyar tahayno beeraley tahayno beerayo hukuu barakano daadadkan habiyen iyana may leedahay culeys kale ga nagadaan dadka magaaladiiba qeybtiya kale haka dhaxday biyuun biyuun heje marka dhibkaasa jara marka saameynta saasa waalata beeraleyda si kastaba haato wayba guud ahaan dalka soomaaliya daadadkii roobabka deyrta wadadiya ku muuqata weli raadadkiiyo kabaldhadeen magaalooyin badan oo soomaaliya eh yaa laku guuri islamarkaasina laku qaxi wayba weli hawadahaye magaalooyin badan oo dalka soomaaliya kumidata degmada berdaale ee gobolka baay